wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle oo kaashanayso hay-adda d r c ayaa matooro ku wareejisay qaar ka mid ah beeraleyda deegaanka gafai ee gobolka shabeellaha dhexe munaasabada lagu wareejinayay matoorada ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare iyo qaar ka mid ah beeraleyda lagu wareejiyey matoorada maxamed bashiir qaasim daqare wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle ayaa ka warbixiyey matoorada lagu wareejiyey beeraleyda deegaanka gafai maanta waa maalinta labaad oo aan dhiibayno matooradii tuulo kasta ama kanaal kasta laba matoor la siinayo laba iyo tobanka matoor runtii aadaan ugu faraxsannahay in beeralayda aan garab istaagno oo aan wax la qabanno ayaguna nala xisaabtamaan annagana nala xisaabtanno mar haddii aan kanaalkii u qodnay farihii u qodnay tobabarra casiya la siiyo oo isdabajooga maanta matoora la siinaayo abuur la siiyey waxaa loogu baahan yahay kaalintooda inay gutaan wax soo saarkii la kordhiyo laga dareemo degmadan jawhar wixii loo qabtay in beddelkeedii laga dareemo si isku filnaansho cunta loo gaaro si hirshabeelle guud ahaan ay isku filnaansho cunta u gaarto qaar ka mid a beeraleyda lagu wareejiyey matoorada ayaa u mahad celiyey wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle maanta waxaan u fadhinahay oo nolu wareeji wasaaradda waxay noo wareejisay maanta laba matoor oo b a waxaan ahay aniga gadoomiyaha kanaalka xanshuuley hay-adda waa mahadsan tahay wasaaradda waa mahadsan tahay hay-adda d r c waa mahadsan tahay waxay anigoo ah cabdi cismaan nuur tuulada gaafay oo noolagu wareejiyey laba matoor ay nugu wareejisay mataqaanay wasaaradda beeraha oo ku mahadsan yahay annagoo ah d r c dna waa ku mahadsan tahay buuladana ay tahay gaafay horna noolagu qoray oo noolagu qoday kanaal far nala qoday abuur nala siiyey berigana waxaan wareejisanoynaa matoorada lagu wareejiyey beeraleyda deegaanka gafay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa door muhiima ka qaadan doono sar u qaadidda wax soo saarka beeraleyda deegaankaasi